shaqadoodii ahayn oo adeegoodii ahayn oo awood aanay ulahayn oo qaarkood aanay de uba jaanis ba uhaynin ama aanay uba kici karin yaani maalintii walba muxuu ahaa ula nimaadnaayo ay wax ka fuliyaan hadda ka hor waxaa jirtay mar odayaal badan iyo maamulkuba ay wada mareen xawaaladaha iyo shirkadaha dhismaha iyo kuwa korontada ama telefoonada oo lagala hadleeyay cashuur bixinta ayna noo ballan qaadeen intii badnayd ee aanu la kulanay in ay bixin doonaan wixii laisla garto ee macquul ah iminkana waxa aan u soconno ee wadno waa tii weli weyi waxaa jirta meelaha istibe marka la eego qiimaha ka dawladda puntland ay soo goysay garoowe iyo boosaasto wax lagaga qaado ee dalka oo dhan dee looga dhigay muxuu ahaa inuu ka dhexeeyo wax badan oo waxaa jira aan halkan ka suuro gelayno ama awoodda dawladeed oo wiik ah oo hooseyse ha noqoto ama dadka laftiisa oo aan de isaga laftiisa waxba loo qabanin hadday biyo tahay caafimaad tahay waxbarasho tahay nolol kale tahay wax loo sameeyey aysan jirin hawshan iminka waxaan doonay qaabkii cashuurta ay ku dhaqaaqi lahayd in wuxuun ay dhaqaaqaan had iyo jeer de mushahar baa la doonaa ciidan hadday tahay maamul hadday tahay shaqaale hadday tahay gobolada marka la tagana waxa la warma waxaad dooneysaan islaanta caanada a gaalkacya joogta ama garowga joogta cashuur ah ee aan ururinayno in naloo sameeyo oo aada samaysataan guddi kamida odayaasha iyo ganacsatada dhalinyaro nooc kasta ay yihiin idinku inaad selection soo samaysaan guddi soo samaysataan wixii dakli ah ee soo xirooda inna lagala xisaabtamo bil waliba marka ay dhamaato inna lagala xisaabtamo laakiin waxaan aada u qabaa inay daruuri tahay oo lagama maarmaan tahay inaynu sida dadka u fikiro aynu cashuur samayno oo dadkeena iyo dalkeena sidii wax loogu qaban lahaa farankeed la galo waa arrimaha aan aada ugu aan danaynayno gaadhigeena halkaa ka tagaa marka uu tago boosaaso ama garoowe ama muxuu ahaa qorligu jir markuu marayo waxaa loola soo degaya qofka halkaasa lacagta lagu siiya uu ku bixinaya laakiin markuu soo joogto marayo sarawalku wuxuu la soo degaya si qori muxuu aha dhinac laalas oo lamayna heblaaya aniga cashuuraya waxaa halkaa aynu ugu tegayna soo baryayna waa cashuurtii inaga muxuu ahaa aynu bixin lahay inagaynu ku bixin lahay markaan si kale u ego waxaa aada u muuqatay lafteeda in xagga lafteeda xuquuqa inay kaga maqan yihiin cashuuraha waxaa kamid a meesha la yihaahdo tukarag oo gaadi kasta oo boosaaso kasoo baxo oo buhooda kusoo socon lahaa oo iman lahaa oo lagu cashuuri lahaa cashuurtiisa lagu qaado tukarag iyadoo sabab laga dhigayo gaadigu hadduu tukarag dhaafo inuu somaliland gelayo iyo america gelayo war looma hayo xadki xadkii weeyi taas waxaan qabaa in ay annaga waajib nagu tahay in aan raadino oo dabagalno sidii aanu qof boonagooyo ah oo buhood la ugeyn lahayn muxuu ahaa tukaraq lafteeda oo dawladda ugu tagnoon hadda cashuurta iyada ama inoo kala qaydiya waxaa kasoo baxa meesha ama waxaanu dhiganaynaa nin boonagooyaah oo buhoodla ka tirsan oo gaadidka buhoodla aadayo muxuu ahaa lagala jaro waxaad kaloo jirtaa shaqaalaha mushaarkiisa shaqaalaha mushaarkiisa waa la cashuuraa